بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waad mahadsantihiin saxafiyiinta shirkayga jaraa-id wuxuu ku saabsan yahay dhacdo ka dhacday magaalada kismaayo bacdulmaqribkii oday ka mid ah odayaasha magaalada kismaayo ama muwaadiniinta reer jubbaland ayaa waxaa kooxa dhagar qabayaal ah waxay ku dhaawaceen magaalada gudahiisa magaalada gudaheeda isaga oo maraya meel xaafadaha magaalada xaafad ka mid ah alxamdulilah axmed oday axmed jaamac uu fiican yahay caafimaadkiisa waxaa lagu dabiibayaa ama lagu daryeelayaa isbitaalka weyn ee magaalada kismaayo xaaladiisa caafimaadna aad bay u fiican tahay waanana ka soreynaysaa dhagar qabayaashii geystay falkaana waxaa ku daba taagan ama insha allah bdin karim aan rajaynaya in ay gacan bir kusoo qabtaan ciidamada amniga ee dowlad goboleedka jubbaland muwaadiniinta marka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer jubbaland waxaan rabaa inaan u caddeeyo odayg inuu fiican yahay axmed jaamac xaaladiisa caafimaadna aad ay u fiican tahay aanna rajaynaya insha allah bdin karim ilaahay inuu u booga dhayo caafimaad taam ahna uu siiyo ciddii dhagartaa ka dambeysay ee dhiigga shacabka soomaaliyeed mar walba xalaalsato ee aan ognahay shacabka soomaaliyeed dadkiisa birmageydhada ah mar walba inay beegsadaan ama ay si xaqdarre ku laayaan insha allah waxaan rajaynaha in lasoo qabto sharcigana la hokena hadduu ilaahay idmo xaaladiisana aad bay u fiican tahay muwaadiniinta inta aha ogaadeen reer jubbaland guud ahaan iyo gaar ahaan reer kismaayo waxaan leeyahay amniga ha laga shaqeeyo ha lala shaqeeyo ciidamada ku howlan sugidda amniga habeen iyo maalin u taagan waktiga roobka iyo waktiga qoraxdaba u taagan dee waa dareemi kartaa mar haddii amni darre iyo dhibaato lagu keeno ama dhibaato ay imaado cid ay ku saameynayso waa bulshada bulshada soomaaliyeed ee reer jubbaland waxaan leeyahay marka walaalayaal garab istaaga ciidamadeena insha allah si aysan kooxaha dhagarqabayaasha ee khawaarijta dhiigga shacabka soomaaliyeed xaliilsaday aysan fursad uga helin qof dambe inay dhiiggiisa dhul ku daadiyaan shacabka soomaaliyeed ah aad baa u mahadsanti insha allah shirka ayaga jaraa'id intaasuu ku saabsanaa waa mahadsanti